haddaba gabagabada shirkaasi warmurtiyeedka ka soo baxay waxaa saxaafadda la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq maxamuud waxaana hadalladiisii ka mid ahaa shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkan kii ka horreeyey markii la qabtay horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha iyo wixii laga qabtay in cudurkan adduunka ku baahay ee la yidhaahdo covid nineteen ama corona iyo wixii ay ay dowladda soomaaliyeed ka qabatay bulshada caalamkuna ku caawisay shirku wuxuu taabtay oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta halkaasoo lagu sheegay in soomaaliya ay ka xun tahay in aysan gaarin goolkii ama yoolkii ahaa in ay qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadkan labada kun iyo labaatan iyo labaatanka iyo laba kun iyo labaatan iyo kowda laakiin wuxuu shirku aqoonsaday shirkii wada tashiga heerka qaran uu gaaray heshiis ku saabsan qabashada doorashada labada kun iyo labaatanka labada kun iyo labaatan koob iyo labaatanka taasoo aanan ahayn doorasho qof iyo cod ah heshiiskaasoo qabsoomay bishii sebtembar laba kun iyo labaatanka iyo in soomaaliya iyo saaxiibada caalamkuba ay ballan ku galeen rabaanna inay fuliyaan doorashada qof iyo cod ah laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq oo ka hadlayay natiijada shirkii iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka